إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada saaka ayaa idinkugu soo diyaarisay warka subax waxaa ka mid ah qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee gobolka banaadir wilaayada jubbooyinka iyo qaar ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka qaybgalay munaasabad dowro lagu soo xirayay qudaada degmooyinka wilaayada jubbooyinka dab xoog leh ayaa ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada kiyev ee dalka yukrain guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey dadka ku sugan degmada rabdhuur ee gobolka bakool maamulka ale sacuud ayaa dil toogasho ah ku fuliyey siddeetan iyo kow ruux kuwaas uu ku eedeeyey arrimo kala duwan waxaa sii kordhaya caloshod u shaqaystayaasha yukrain kala qaybgalaya dagaalka uu ku qaaday ruushka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal waa subaxnimo axad ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay tobanka shacbaan kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada warkiiyo faahfaahsan qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee gobolka banaadir guutada maxamed bin muslim ah ee ka howlgala gobolka banaadir ayaa habeenkii lasoo dhaafay waxa ay magaalada muqdisho ka fuliyeen howlgallo u badnaa qaraxyo kuwaasu ay ku beegsadeen saldhigyo kala duwan oo askarta dowladda federaalk ah ku lahaayeen magaalada muqdisho fariisinka koowaad ee la beegsaday waxa uu ku yaalaa xaafadda macali nuur ee degmada hodan laba qarax ayaa lagu weeraray sidoo kale banaadir waxa ay mujaahidiinta howlgal qorshaysan ka fuliyeen xaafadda gubta ee degmada dayniile waxaana ay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabi jiray saalax jareer sidoo kale muqdisho mujaahidiinta xaray waxa ay laba qarax la beegsadeen goob fariisana oo ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka taasoo ku taala deegaanka tabeelaha sheh ibraahim ee duleedka muqdisho wilaayada jubbooyinka iyo qaar ka mid a culimada islaamka ayaa ka qaybgalay munaasabad dowra loogu soo xirayay qudaada degmooyinka wilaayada jubbooyinka maxamed daahir calisow ayaa faahfaahinaya wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dowro diini ah u soo gabagabaysay qudaada degmooyinka wilaayada duruus iyo talooyin muhiim ah ayaa lagu qaatay dowrada qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka iyo waaliga wilaayada jubbooyinka ayaa ka soo qayb galay gabagabada dowrada sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey sheekh mukhtaar abuu muslim iyo sheekh cumar xayaakallah oo munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay qudaadda wa an taxkumuu bilcadl waa shayga ugu horeeya ikhlaaskana dee asaga meesha waa ku jiraa oo dee qofka in ikhlaas uu la yimaado qudaadana sida nabigeena uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa uun saddex un bay u qaybsamayaan laba ahlu naar bay noqdeen mid baa ahlu janno ka ah xadiidkii burayda si uu tilmaamahay alqudaatu halaath waaxid fi ljanna wa itnaan fi nnaar qudaadda cadaaladda ay sameeyeen geeska sharqi afriqiya fii qutrina haada soomaaliya ay ka sameeyeen adduunka new yorka looga sheekaysanaya gaalada bantigonkan uga sheekaysanaya muslin gaalaa ka sheekaysanaya allahu akbar ilaa iyo waxa looga yimi meel kasta ikhwaani marka waxaan u baahannahay kartida maanta idinka muuqata iyo xayawada idinka muuqata iyo juhdigan maanta la idin geliyey ardulwaaqica inaan keenno waxeennu cadaaladu noqdo walaaladeen waxay go'aansadeen raggii camalkan soo aasaasay tuulo kastoo maanta la qabtay kitaabka ilahi in lagu dhaqo jalla jalaaluh maanta allaan raalligelinaa berina allaan u dhaafaynaa jalla jalaaluh idan ikhwaani taasaa hadafinoo ah sheekh maxamed abuu cabdallah waaliga jubbooyinka oo kelimad ka jeediyey munaasabadda ayaa ku dheeraaday shaqada ay hayaan khudaadda wadiifatu lambiyaa buu ka mid yahay qaduhu khulafada saasoo kale shaqooyinkoodii buu ka mid yahay culummada shaqadii ay qaban jireen buu ka mid yahay khudaadda mar hore iyo mar dambaba shaqooyinka ay qaban jireen ayaad haysaan maanta waa shaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo waa shaqo aad iyo aad u ajar badan oo qofka hadduu asiibo maxaa la yidhi falahu ajraan haddii waxa weeyaan isagoo dadaalaya ay wax ka dhacaanna hal ajar buu leeyahay haddii laakiin jawr iyo dulmi uu xukumona haddii ciqaab adag buu leeyahay waaliga ayaa sheegay dowladda in lagu qaatay duruus ay ka mid tahay sifaadka qaadiga aadaabta iyo waajibaadka laga rabo waxaa la isku akhriyey sifaadka qaadiga uu leeyahay waa la isku akhriyey aadaabta qaadiga laga rabo waa la isku akhriyey qaadiga waxyaabaha laga rabo waajibaadkiisa waa la isku akhriyey xuquuqda iyo waxa uu leeyahay waa waa laga warramay maxaa yeelay ragga sh- jihaadaya ee shahaadada maalin walba ee lafaha duulaya oo dhiiggooda afar iyo labaatanka saac bixinaya oo ribaadka ku jira waxa ay u dhimanayaan waxa ay waxa weeye naftooda ilaahay uga gadanayaan waxa ay waxa weeyaan duurka iyo socodka iyo xabadda iyo waxa madaaficda ay waxa weeyaan shafka ugu dhigayaan oo wa- naftooda ay waxa weye ilaahay uga gadanayaan wallaahi waxa weeyaan waa inay dadka cadaalad ay helaan waa inay maxkamadaha ay furnaadaan si kastaba ha ahaatee dadka soomaaliyeed oo kalsooni ku qaba cadaaladda mujaahidiinta al-shabaab ayaa u soo xukun doonta qadaha mujaahidiinta dab xoog leh ayaa ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada kiyev ee dalka yukrain goobaha ganacsi ee uu dabka ka kacay waxay u badnaayeen bakhaaro cuntooyinka lagu kaydiyo kuwaasoo ku yaala bartamaha magaalada kiyev dabka ayaa waxauu ka dhashay duqayn ay geysteen ciidamada ruushka waxaana ilaa iyo hadda la soo warinin wax khasaaro nafeed ah walow dabka uu geystay khasaare hantiyadeed oo xooggan ilaa iyo hadda ciidamada ruushka waxa ay duqeymo xaddaaf ah ka wadaan magaalooyinka dalka yukrain waxaana lasoo sheegayaa in saacadihii lasoo dhaafay dagaaladii ugu adkaa ciidamada ruushka looga adkaaday iyaguna taa beddelkeeda ay door bideen duqeymo xaddaaf ah waxaa jira muuqaalo lagu faafinaya baraha bulshada kuwaas oo lagu arkaya gantaalada ciidamada ruushka oo si xaddaaf ah u beegsanaya magaalooyinka waaweyn dhanka kale waxaa gudaha dalka yukrain gaaraya calooshad u shaqaystayaasha yukrain iyo sidoo kale reer galbeedka lacagaha u ballan qaadeen waxaa la warinayaa calooshad u shaqaystayaasha gaari dalka yukrain in tir ahaan ay kor u dhaafayaan labaatan kun oo ruux kuwaasoo ka kala yimid qaaradaha adduunka haba ugu badnaadaane kuwa ka socda afrika dhanka kale ruushka qudhiisu waxa uu soo kireystay calooshad u shaqaystayaal ka socda bariga dhexe gaar ahaan waddanka suuriya oo ciidamada nusiiriyada ayuu gurmad fiican ka helay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey dadka ku sugan degmada rabdhuure ee gobolka bakool mahad cubayd ayaa faahfaahinaya degmada rabdhuure ee wilaayada bakool waxaa laga sameeyey raashin qaybin loogu gurmanayay dadkay abaaruhu saameeyeen guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin noocyo kala duwan leh gaarsiiye qoysas badan oo ku nool degmada iyo tuulooyin hoostaga ah wuxuuna gurmadkani qayb ka noqonayaa wejiga labaad ee uu dhowaan ku dhawaaqay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan shan boqol oo qoys oo ka mid ah dadka abaaruhu sida daran u saameeyeen ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybintan iyagoo ka mahad celiyey gurmadka soo gaaray maanta waxaana la siiyey eh, halka qof waxaa ku aadan hal haafo sokore hal haafo bure eh, hal quloo saliide sokor maasha allah marka ka waran farxaddiina isaa u bahneedeen waa fiicannahay sidaan u badnayn waa ku fiicannahay sidaan u badnayn iyo sida inoo gaartayba wax iskeeni kara maaha maasha allah marka maasha allah waa fiicantahay aad ay u fiicantahay anagoo axmed yuusuf mursal baa la dhahaa magaalada rabdhowre rooga tuulada la galay ha ku gale alxamdulilah masaakinta muslimiinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ay hangargaaro hayta ilaahay hegashay hanguqaad yaa inta walla ka soo haaya ee dadka walla la soo haaya sidaaqundac alxamdulilah aaga taliida ay ee haaf sokore iyo haaf bariise iyo haaf bureer rabdhuur degmadaan joognaa Maasha Allah.
maasha allah Maanta farx- raashiinaan qaadanay waa faraxsannahay maasha allah Waxaa laidin siiyey.
waxaana la siiyey bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid maasha allah degmadaan ku qaadanay quraclaana kii baaday maasha allah Ah, farxaddiina ka waran farxaddaayna waa fiican tahay maasha allah qaar ka mid ah qoysaska raashinka loo qeybiye ayaa ka warramay dareenkooda degmada rabdhuuraan jooga aamin axmed ali dhahaa raashinaana la siiye mujaahadiintaana siise khayr alla ha siiye caafimaad iyo khayr alla ha siiye gaalada alla ha jibiye kolka waa saasaad u ogaanaysiin waxaa kaloo ku xigta inaad ilaahay caafimaadna siiye roobna na siiye yaan inta ilaahay ka tuuga ka baryaynaa sidii ilaahay ka baryayn alla ha noo yeela waxaana siiyey bariidaana la siiyey ba- buraana la siiyey so- waxaana la siiyey sokoraana la siiyey saliidaana la siiyey kolka saas waay- xaaladda saas waaye saas u ogaanaysiin farxadda ka waran dadka maanta meesha jooga rabdhuure wuu fiican yahay wuu fiican yahay farxad fiican weey waa fiicannahay waa fiicannahay raashingana na soo hay geek rabdhuure raashingna soo hay reer boodan haena geeka ninka lama ee rabdhuure raashingna na soo hay ilaahay sidii ku fadaani kahan ilaahay kana meesan dowladda maaragna maxaa ka mid ah raashinka oo maaragna bur i bariis i sokor i saliidu alhamdulilaahi Baahi waa u qabteen ka waran?
balaahi qabnime dhammaadarni dad i duunyaka leedaan ebaarani dheedi alhamdulilaahi hata geek ilaahay nimadiisa qabn irilayn haayta abaarlayn haayta maraashingana sii haay wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka socda gurmad ballaaran oo ay samaynayaan guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo galay wejigiisii labaad ee uu dhowaan ku dhawaaqay guddigu warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan maamulka ale sacuud ayaa dil toogasho ah ku fuliyey kow iyo siddeetan ruux kuwaas uu ku eedeeyey arrimo kala duwan maalinnimadii shalay oo sabti ahayd wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka ale sacuud ayaa shaacisay in xukun dil toogasho ah lagu fuliyey kow iyo siddeetan ruux kuwaasoo ku eedaysan inay ka tirsanaayeen waxay ugu yeereen ururada xag jirka ah qaarkoodna ay geysteen weeraro ka dhacay gudaha sacuudiga bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu faahfaahiyey xukunkan waxaana ku xusnaa magacyada dhammaan dadka la toogtay inta badan dadka la toogtay waxay ka soo jeedeen dhulka xaramaynka halka toddoba ka mida ay ahaayeen yemaniyiin iyo sidoo kale waxaa ku jiray ruux ka soo jeeda waddanka suuriya maamulka ale sacuud ee uu majaraha u hayo maxamed bin salmaan ayaa sidan oo kale marar badan dil wadareedyo ugu geystay dad rayd ah oo ay ku jiraan culimo kuwaasoo ay ku eedeeyeen inay ka tirsanaayeen argagixiso waa tiradii ugu badnayd ee uu toogto maamulka dabarilafka u ah reer galbeedka wuxuuna maamulkan sanadkii hore toogtay dad tir ahaan gaaraya lixdan iyo sagaal ruux xabsiyada uu gacanta ku hayo nidaamkan ka arrime dhulka xarameynka ayaa waxaa buux dhaafiyey culimo badan kuwaasoo ka mid ah ducaadda muslimiinta waxaana maamulkan uu hore u toogtay culimo badan oo ducaad ah xukunkan dilka ah uu fuliyey maamulka ale sacuud ayaa imaanaya iyadoo dhowaan waraysi uu maxamed bin salmaan siiyey telefishin laga leeyahay dalka maraykanka uu ku sheegay in arrintaas yacni dadka xabsiyada ku jira ay la mid yihiin xiritaankii lagu sameeyey dadkii taageersanaa naaziyiinta iyo hitler kadib dagaalkii labaad ee adduunka warkii subaxnimo ee dhegaystayaal saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa